ka badan waa malaria madaba malaria marka waxaa wadataa oo wilaan ku arag shubanka waxaa wadataa shuban bay wadataa iyo matag marka qofku shubanka matag buu la soo boodaya waa qabanaya marka haddii lafteeda positive buu noqonaya waxaana u badan caruurta under five-ka ah dadka weyna waa laga helaa waxaa kaloo jirta pneumonia aa jirto ayadana aadaada jirto oo hergeb oo hadda roobka oo hergeb cusub qofka marka luqunta lagu dhufanayo marka feeraha feerqaad buu bilaabaya markiiba qofa marka isla marka haddana qofka isaga malaariyada waa la jirta
waa garta doctor xuseen marka cuduradan iyo xanuunadan ka jira buurdhow marka maxaa loo malaynayaa inay sabab yihiin والله إنه هذا حاله عرب بعفله ما غنى بدون كذب ده وغيره وطانه والوحده لما أدرى هذا وقف الشوق دعاية وقف كاسو وريري يعني بس يصير يصير لجان وريري يعني كاس جينا وصير مرة في السنة ها فوق أطلع وريري كويس أجيب الجماعة على وحاول ملار ملار على إليه كده قف الشارع بالسجيرة يا عدنا guud ahaan markaa dadka bukaanada uu soo ritay xanuunadaasi imisa qiyaastooda ay tahay
kale hadda intaan la kulanay anaga aan aragnay oo dadka aan la kulanay oo aragnay waxa under five waxay noqonaysaa ilaa iyo boqol iyo toddobaatan sideed qof baan ula kulanay oo ay ciyaal ah oo guryahooda baabsan dadka kaleetana waa ninety six hadda xalay oo kale lix case baa dhacday oo oo matagaa soo gooday ah
waa gar dadkaasi faraha badan ee boqol kor u dhaafay tiradooda xanuunka shubanka biyoodka miyay la liitaan
magaalada waa wadaan shubak waa leeyihiin matag waa leeyihiin qof walka soo dhacaya muxuu bilaabayaa matag markii la qabanaya matag buu bilaabayaaba marka bukaanadaasi isbitaalka miyay jiifaan hadda xilligan
dad isbitaalku wuu xiran yahay laakiin dadku waa la xidhiidnaayo de goobahoodii oo yaalaan iyo iyo yaalaan waxaa waye isbitaalku wuu xiran yahay talaalkiiyaa laga bixiyaa dadkana uginaysan kaagu olin marka dawlad badan oo barakacaana waa jiraan iska daabsan oo aada u badan ayagana aada iskaga jirin oo hadda saaxasaas ka warqabadooda dawa qofka dee waxu qabanaysan baa laga warqabi karaa ma garata waa soo ordaan kuu soo dhawaa utagaysaa unbuga kan qaado waxu qofar uma ogyahay kalama qabana mana annaga dadkaasi marka xanuunka uu ku soo boodo dabcan isbitaalka ayay imaanayaan soo maaha waa imaanaya dadku ku imaanaya isbitaalkii waa imaanaya hufraya dameelad wax leedahay talaalkas oo talaalada ka bixinaa meesha isbitaalka soo ma lahan qayb jiif ah oo loogu talagalay bukaanada in lagu daryeelo jiifa de wuu leeyahay de qofka dada daawo fiilin maxaad ka seexinaysaa hada qofka markaa kugu soo dhacun baa mootan ku soo ordaya waxaa loo soo waxaa mootaa dabanaan farmashaasha hooyaa najiyo soo xaadnun baan leenahay daawadaas ka qaado farmashaasha aad hadee jiifkii maxaa loo qabanaya meesha dada daawo ma oodi isbitaalka imisaa sane ayuu daawo la-aan yahay wuxuu daawo la-ay labada kun shan iyo tobankii bishii kun toban soddon jeeri baa la xiray waxaana loo xidhay daawo la-aan darteed miya kacagalaabtay amison baa mar waxaa noo keentay marka daawo yar oon badnayn oo wax yar oo daawo oo aan badnayn taasana bilbil waxaa saas ugu yeeshaday labada kun soddonkii bishii ku jirta labada kun shan iyo tobankii bay iyo torkeer kacagalaabtay meesha burugo centerkeeda isbaas burugo waa gartay mar haddii ay bukaanadii ay gaarayaan ilaa afar boqol oo la liidataa malaariyada iyo shoobanbiyoodka oo kale iyo anomiyada oo kale marka dadkaasi degmada xaggee looga helayaa daryeel caafimaad
والله واحد مننا موت دماغ ما حلو هذا موت ما انا بتشك هذا
waa gartay marka dadkaasi bukaanada faraha badan inta badan xaggee ka kala imaanayaan waxay ku imaanayaan barakacayaasha u badan dadka barakacayaasha meesha ku jiraan badan magaaladiiba waxaa cudurka saameeye dhexdooda waa jiro waxaa dadka u daasiin dadka u daasiin haatan wuxuu saameeyey dhakhaatiirta shaqaynaysiba yuu saameeyey oo shaqada waxaa cudur qofka wey cudur qof wey yani saa hal qofa u baajima
waa gartay doctor xuseen intaad ka warqabtay ma jiraan dad u dhintay xanuunadaasi ilaa hadda waxaa weeye saddex qof baa u dhigatay oo under five ah xanuunkay u dhinteen waa noocay
waa waa masagaa soo gooyayo shiranka wata malaariga wata burkiisada wadato afar cudur bacan qofka kusoo kulmaysaba waa feerqaada cunuga masaagaadka waa waa burkiis heesan waa sanbulinaya waa calaamadeedu caddahay malaariga markaa barleelaya shibankii waa sona masaga waa socdaa marka qofkii haysta marka horeba oo loo gudada markaasaa shibankaasi masaga lagu joojiyo kadib malaariya la siiyo kadib daawo dhan daawooyinka iskugu dardaro haddana
waa gartay saddexdaas carruurta ee u dhimatay xanuunadaasi ma dadka barakacyaasha miyay ka soo jeedaan mise waa dadka tuulooyinka ka imaanaya barakayaasha kasoo jeedaan
waa gartay mar duxaalka sidaa yahay maxaa idinla gudboon haddii aad tihiin dhakhaatiirta degmada buurdhowo si cudurkan loo xakameeyo walahi anigu waan waan la xiriirnay dawladda dhexe oo waan la xiriirnay ayagu nafteeda waxba ka oo maaragtay dhinac soo kordhay oo dadkii maarata xagga loola siisay ayuu dadku isu dulnoolaa marka horeba oo kuwa dadkii hadda barakacayaashaanata naftooda waa wax u qabanaya aan la jirin kuwii kale oo beerihii hulaga shaqeynaya xoogooda ahana waxaa waye biyihii waa la tegey dalagii biyaha la tegey marka waxa waaye waa meel u baahan gurmadaana meel xabsi hadda korun baa u furan oo meel hadda daba u furan may jirto urlo waa rula baahideeda wax badan baanu ka hadalnay turkeena waan u sheegnay baahi jirto walba waxa waaye dowladdaas waxaan u sheegnay hay-adahaas waxa waa gaarsiin